magaaladan mombaasa waxaa saakay oo jimcaha laga dareemayaa dhaqdhaqaaqa dibadbaxyo la filayo in ay saacadaha kooban ama qiyaastii hadda hal saaca kadib ay magaaladan mombaasa ay ka bilaaban doonaan dibadbaxyadan waxa ay yihiin dibadbaxyo lagu beegayo maalinta sabasaba oo ah maalin markaasi lagu xusayo sidoo kale sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii markii ay kenya ay ka bilaabatay isbeddelka siyaasadda iyo weliba sidoo kale hanaankii xisbiyada badan lagu doonayay in laga hirgeliyo marka hadda qabanqaabayaasha dibadbaxan waxa ay sheegeen in ay laba arrimood ay ka doonayaan dibadbaxooda midda koowaad waxay tahay in ay ku muujiyaan sida ay waxan yihiin xaaladda dhinaca dhaqaalaha iyo sicir bararka xoogan ee dalka saameeyey iyo weliba sidoo kale inay ku hormaadsan yihiin sharciga dhinaca dhaqaalaha ee dhowaan baarlamaanku meel mariyay madaxweynaha nuqalinka uu ku duugay walba hadda maxkamadda hortaalla arrintaas maxkamadduna ay xakisay midda labaadna waxa ay sheegeen qabanqaabiyaasha dibadbaxan in ay ku xusayaan sida hadalka u dhigeen dadkii u soo halgamay xorriyaddii labaad ee kenya oo ay ula jeedaan hirgelinta nidaamka multipartiska ama xisbiya badan ee siyaasadda sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii ka hana qaaday kenya xilligaasi oo dowladdii madaxweyne daniel arab moy ee kano xisbiye kano ee muddada dheer xilka hayay ay ogolaatay in xisbiya badan dalka laga hirgeliyo taas oo ugu dambeyntii doorashadii ugu horreysay dalka laga qabtay sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo toddobadii marka hadda dibadbaxan magaalada mombasa ka dhacaya oo ay haatan qaban qaabeynayaan qaar ka mida ururada bulshada rayidka waxaa nagu maqaalaha in ay xalay u xaqiijiyeen inay kasoo qaybgeli doonaan sidoo kale hogaamiyaal ka tirsan xisbiga o d m marka banaanbaxan nairobi ka dhacaya kan mombasa marka la isbarbar dhigo midka mombasa qabanqaabadiisa iyo fasaxa ka qaadashada laamaha ammaanka waxaa iska leh ururada bulshada rayidka markii arrintaas dhacdeen kadibna waxaa kusoo biiray oo kusoo siyaaday in ay xaqiijiyeen inay kasoo qaybgeli doonaan qaar ka mid a hogaamiyaasha xisbiga o d m ee ismaamul goboleedka mombasa marka waa dad isku fikir ah laakiinse kala ujeeda ah marka waxaa fikirka mideeye u yahay dibadbaxan inay qabtaan laakiinse waa kala ujeedo nin siyaasadda uu ku dan leeyahay ninna wuxuu u dan leeyahay in markaasi arrimaha bulshada xaalad taabanaysa laga hadlo in aysan dad kale oo aan iyaga ahayn ama dadka iyaga la socda aysan kasoo qaybgelka necdaan ahayn marka hadda sida muuqanaysa siyaasiyiin iyo dad kale ayaa iyagana xaqiijin ay kasoo qaybgeli doonaan taas oo laftigeeda keeni karta in dibadbaxaasi la ogolaaday laftigiisa markaasi dib loo dib ay ugu noqdaan laama ammaanka oo ay dib u eegaan maadaama ay siyaasiyiin iyo ururada bulshada rayidka afar afar ka mid ururada bulshada rayidka ee ka howlgala mombasa ay iyagu ay dibadbaxan ay dalbadeen haddana siyaasiyiin uu ka mid yahay senatarka mombasa maxamed faki muyaxaaj haweeneyda ah xildhibaanada kursiga dumarka ismaul goboleedka mombasa zamzam maxamed iyo weliba sidoo kale qaar ka mida golayaasha deegaanka laga doortay ismaamul goboleedka mombasa ay xaqiijiyeen inay kasoo qaybgeli doonaan dibadbaxan dibadbaxan waxau noqonayaa dibadbixii sida hadda sida qabanqaabyadiisa muuqanaysa ugu horreeyey oo tan iyo markii dowladda cusub ee dalka madaxweyne william ruto magaalada mombasa lagu qabto oo arrimaha sicir bararka nolosha iyo weliba xaaladda kacsan ee dalka ka jirta dhinaca dhaqaalaha looga soo horjeedo horey markii dibadbaxyada ka dhacayeen nairobi iyo magaalooyin kale oo ay ka mid tahay kisumu iyo gobolka nyanza mombasa way deganeed oo waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ay ku xoogan yihiin xisbiga odi ama ama isbaysiga kenya xisbaysiga markaasi markaasi hogaamiye raila amolo odinga azimila omoja ayaa waxaa hadda muuqanaysa in dibadbaxoodii ugu horreeyey oo ay arrimaha siyaasadda uga qaybgelayaan uu ka dhacay magaalada mombasa ammaanka si weyn ay loo adkeeyey ciidan badan oo kuwa ammaanka ayaa la dareemayaa in ay wadooyinka iyo goobta dibadbaxa uu ka dhacayo ay ku sugan yihiin agagaarkeeda halka dibadbaxo kaba ka bilaabanayna waxaa lagu magacaabaa fagaaraha foolasha maroodiga ama dambasadofo foolasha maroodiga iyagoona tegi doona ilaa iyo xarunta dhexe ee gobolka magaalada mombasa looga arrimayo ee dowladda national government ay joogto si ay markaasi u gudbiyaan cabashooyinkooda iyo warqadda ay soo qoreen oo ay arrimahan xaaladda dalka ka taagan ay uga cabanayaan